magaalada dhuusamareeb ayaa lagu qabtay kulankan oo looga hadlayay martigelinta tartanka ciyaaraha degmooyinka galmudug ee ka dhacaya dhuusamareeb kulanka ayaa waxaa ka qayb galay bahda isboortiga iyo maamulka magaalada dhuusamareeb cabdijaliil nuur axmed guddoomiyaha isboortiska dhuusamareeb ayaa ka waramaya kaalinta ay doonayaan in ay ka helaan maamulka magaalada dhuusamareeb maamulka degmada waxyaabaha rabna inay naga caawiyaan waxaa kow ka ah ee, sidii maam- tartanka maamul goboleed ee degmooyinka galmudug ay nagu martigeli lahayn caasimadda midda labaad aan ka rabna waxaa ka mid ah in maamulka caasimaddu ay fan u yeelaan ee maamulka isboortiska ee iyo ciyaaraha isboortiska ee la qabanayo waayo haddaan isboortisku aysan degmada la shaqaynin waxa waaye isboortiskaas waxaa habacsanaan iyo waxbaa imaanaya marka inay gacan ka qaataan si xafiisyaalka iyo sida ayagaba hadeertaan caasimaddu maamulkoodu xaafaduhu fanaysiiyaan waxbay u qoondeeyaan in isboortisku oo arrimihii bulshada qayb ka mid ahna qoondo u sameeyaan waxyaabaha aan- aan ka rabnay ka mid tahay xubnaha ka qayb galay kulanka ayaa soo jeediyey talooyin ku aadan sida lagu horumarin karo ciyaaraha maamulka galmudugga sanadkan waxaan aniga rajeynayay rajadan igu jirtana ay ahayd in lagu qaban karo laakiin waxaan dareemaynaa xilli dhow oo julaay ama juun dhexdeeda la sheegay in la qabanayo inaan inay suurtogeli karin laakiin arrintan maadaama shirkan looga hadlayo horumarinta isboortiska waxaan rajeynayaa arrintaas oo guddoomiyuhuna ka dhawaajiyey inay muhiim tahay in laga wada hadlo sidii ciyaaraha degmooyinka loogu qaban lahaa dhusumareeb xaqiiqatan dhallinyarada meeshaan fadhisa iyo kuwo kaleetoo naga maqan waa dhallinyaradii caasimadda gaar ahaan isboortiska waxayna diyaar mar kasta u yihiin sidii isboortiska lagu mataqaanaa lagu hormarin lahaa hadda laakiin gudoomiyuhu wuxuu nagu soo kordhiyey wax ka mid ah inna loo sameeyey diiwaangelin inna loo sameeyey horyaalka sayr a iyo sayr b awal wax ma jirin caasimadda inkastoo magaalooyinka naga horreeya ka jireen dhusmareebka ma jirin hadda horyaal sayr a sayr b iyo in diiwaangelin qofka uusan meel kasta iska aadi karin uusan qofka iska tegi karin marka hadda waxaan codsanayna ugu horreeya waxaa waaye in degmadu ay naga warqabto si aan u gaarno tartamada lagu qaban karo magaalooyinka qaar in dhusana lagu qabto cabdisalaan caabi aadan xogayaha dowladda hoose ee dhuusamareeb iyo ku-xigeenka duqa dhuusamareeb cabdisamed salaad aadan ayaa ballanqaaday in ka maamul ahaan ay kaalintooda qaadan doonaan waxaadnan ku niyad samaataan in aysan maaragtahay meel kale aan koobka la geeyhiino lagu qabanayn waa ogtihiin annagu dee waxbarashadii lagu qabanayo deegaanka tartamadii iskuullada loo qabanayana dee waxaan ka galnay isheeg faastiga ama macnaha een, kaalinta koobaad tii dee tartan aqoonoodkii ee, bisha barakaysan ka bixi jiray tifigan qaranka soomaaliyeed waxaan ka galnay qaybta ee, koobaad ama kaalinta koobaad intaasna dee isxilqaan bulsho iyo macalimeyn maaragtay howlkaraa iyo maaragtay ardo maskax furan iyo bulsho isku duuban iyo maamulka iyagu isjecel yahay intaasba waxa waaye waa waa waa arrinka wax fududayahay qayb ka ahayd Een, falilahi alxamdu maanta inoo suurto gashay bahda isboortiska maamulkoodii iyo maamulka caasimadda inay sarkaan Een, maamulka caasimadda koobka galmudug degmooyin galmudug in la keeno ma raba maamulka caasimadda gaabis uu ka gaabshiyo inuu u baaqdo isboortiskuna ka degma ahaan dee haddaan qaldanayn xaafiiska arrimaha bulshada degmadu noo hoostagaa iska warqab la-aan ma jirto in xaafiiskaas aan iyo maamulka isku xirno si gaara xogeyaha isugu xirno waxaan rabaa inaan idiin sheego ka maamul caasimad ahaan isboortiga waa garab istaagaynaa koobkan iyo abaabulkan socdana waan garab istaagaynaa